faakala shaxman buu cunay baruur ow kuliya tankelli ow karishan calool ow kabidan beer ow qalban wadni ow dixaalan beeryaro ow alyatan bari ow samakan mallay ow jalaadan ayax falaaxinka ma jiro waxyaalahaas wax badan bay hilibka ku khilaafsan yihin ow qaala laa albasu lizaydin tooban marada zayd mamarada zayd ma gashanaha yuu yidhi fawahaba lahu waasi fahawahabahu maradiibuu siiyey lahu asaga aw ishtaraahu lahu waa ka gaday falaa ma dhaartiisii ma furin maxaa yeele marada hadda hibil ma lehe asagii baa yeeshay awal marada hibil bay ahayde hadda maradii hibil maahan marada asagu iska leeyahay weyla ama waa ka gatay ama waa siiyey ow laa ahabuhu ninkaas waxma u hibayn mahayuu yidhi fatasadaqa calayhi waa sadaqaysta hibada iyo sadaqada hadde meesha waxaa jira waxa layihaha hadiya iyo sadaqa iyo hiba hadiye mar haddii la yidhaahdo qofkan xaajo iyo dhibaato looma siina ikraam baa loo siiy sadaqa haddii la yidhaahdana qofkan dhib uu qabo darteed baa loo siiy hiba haddii la yidhahdo labadaba waa iska gele labadoodiba waa soo geli karaan labaduba waa soo geli karaan marka hadduu yidhaahdo waxu hibayn mahayo oo fatasadaqa calayhi uu ku sadaqaysta xaniifta maxaa yeele hibadu sadaqadu waa gelaysa ow acaarahu ama waa caariyo geliyey ow wahabahu waa u hibeeyey falam yaqbal waa ka diiday ow qabila waa aqbalay walam yaqbid ma qabdoono gacanta ma gelin falaa xinti ma falaa yaxnatu wey dhaartiisi ma fur ninkan wuxuu yidhi waxu hibayn maayo sheegii waa caariyo geliyey hiba ma jiro waa siiyey laakiin isagii baa diiday hibadu haddee inuu qofku qaato aqbalo oo haddana shaygii qaato markaasaa hibadii gacantii ay u gashay oo hibadii ay ansaxay laakiin asagoo waa siiyey mar raba hadduu yidhi hiba meeshii maba taal hibadii ma dhammaan waxbaa ka maqan hadduuse qabdaysiinna weli waxbaa ka maqan ow laa atakalamu hadli maayuu yidhi faqara'a alqur'aana qur'aan buu akhriyay ow laa ukalimu fulaanan hebel la hadli maayo yuri fasalaasalahu warqad buu u diray wuxuu u diray fariinuu u diray ow kaatabahu warqad uu u qoray ow ashaara ilayhi fartu wax ugu fiiqay lam yaxnad baa ku jirta jawaabtu meel gadaalay taallaa qur-aankan uu akhriyey kalaamu naas ma haye waa la hadli maayuu yidhi markaasuu fariin buu u diray hebelow warkaa iga gaarsiiye hebel hebel lama hadli kaatabahu warqad buu u qoray ashaara ilayhi waa u ishaara ishaaradaas de u ishaarayna hadal maaha oo waxay ku caddahay qisadii maryama qur-aanka wuxuu sheegay waxay ka dhaaratay inii nadartu liraxmaan sawma falam ukalima alyowma insiyan faashaarat ilayh marka ishaaradiina hadal laguma xisaabin marka waxay ka dhaaratay kuma jiro ishaaradii waxay ka dhaaratay kuma jiro hadal bay ka dhaaratay ow laa astakdimuhu hebel ma adeegsanayo yidhi fakhadamahu asagaa u adeegay waa hoosaa ku jira asna waa iska aamusanyay hebel ma adeegsanayo hebelkii baa yimid waa u adeegay asaguna waa iska aamusanyay ii adeegii adeeg midna hawar markaasna xinti ma jiro maxaa yeele asagaa adeegay maan asagu ma adeegsan kelimada istakdamahu waxaa ku jirta inuu ka dalbado khidmo ka dalbado saasaa ku jirta ow laa atasawaju anugu ma guursanayo yiri ow laa utalliqu wax ma furahayo ow laa abiicu wax ka gadi mahayo hebel fa wakala kayrahu keyrkiisbu wakiisho hebelow iga fur ama hebelow iiga gad fafacalo keyrkiibaa sameeyey lam yaxnad ficilkiisu ilaa ka dhaartay ninkaa ninkaa ficilkiisa kama dhaara ow laa aakulu haadihi tamrata timirtaas cuni maayuu yidhi fakhtaladad waxay ku darantay bitamrin kaiirin timir badan bay ku darantay faakala timirtii uu iska cunay ilaa tamratan hal timira maahan laa yaclamuha uusan ogeyn ma tiibaa mise mid kale iyadana lam yaxnatu wey ninkan halkaa timiruu ka dhaartay timirtiina hadda ma caddayn karno ma halka haraybaa mise waa kuwa cunay ku jirta lama caddayn karno marka xintii ma la hubi ow laa ashrabu maa nahri webiga biyihiisa ma cabahayuu fashariba bacdahu qaar buu cabay lam yaxnad maxaa yeele hadalkiisu wuxuu ku dhacaya webigaas biyihiisa inuu cabo webigaa biyihiisao dhan uu cabo saasuu ka dhaartay marka qaar buu cabay أو لا أكلمه زمانا زمن لا حد ما يقول مدة زمن زمن بان لا حد وزمن أنا عينين أو حينا برا وحكو بار نقنا بأدنى زمن زمن كوي زمن لا حد ما يدو يروح هل صح وصل لا حد من الزمن وصل لا حد من باجرة مركا حد كبعد دول لا حد له دارتسيو ما تجيب نكاس أو لا أدخل الدار دار تقلي ما يقول مثلا والله إن أنا دار تسقلي فدخلها هو قال ناسيا أو جاهلا نسوه هالماسين يقولون كي أو مكرها نسوه لو خصبي أو محمولا نسوه لقاضي لم يحدث دار تسمجب إلا نكاس مرقلها يري قلتان كاس مركا مركو وحو عمديوه مركاسو هي وحلا قصوا قاضي لكن هذا وحبه مقصد واليمين باقية لم تنحل بي دارتي ولي سيدي ugu taagantay waa la qaaday waa la geliyay dhaartii waa u taagantay hadduu hadhow sidaasoo khiyaar la iska soo galo kafaaradii waa laga rabay weli dhaartii waa u taagantahay maxaa yeele dhaartu muddo kuma xirnay dhaartiisu muddo kuma aysan xirnay aw la yaakulanna haadaa qadan shaygan berritaan waa inaan cunaa buyi wuxuu ku dhaartay wallaahi inaan muxuu ahaa muufadaas berri aan cuna fa akalahu fii yowmi maantiisiibuu cunay maantadaanuba cunayba بري ما جارسين او اتلفه هو بربريه او تلف من الغد بريتي ايضا اسكا اسكا حلوضي بعد امكان اكله عنديس markay suura gashay ka bacdi xanisa dhaarti waajib shaygan baritaan cuna hayaa buu hada ficilkiisa ama ha cuna ama ficilkiisa ku talfiye ficilkiisa ku talfiye barita inuu cuna suura gal bay u ahayd mana cunin barito ama asagu ma talfine waa iska dhigay barito markii inuu cuna la rabay ma uusan cunin waa iska joogay galabtii waa iska halowday inuu saaka cuna suuragal bay u ahayd waana dhaartay dhaartii waa ku waa jibshay wain talifa hadduu iska talfay fii yowmihi maantiisii falaa maya muufadii uu yidhi beritaan cunahaya maanta musiiba iskaga dhacdo iyadii baaba iska talaftay ama nin kalaaba iska cunay marka inuu berita cunaa wax suuragal u ah wax ficil asagu la galayna ma jirto inuu cunaana suuragal uma ah marka markaa dhaartiisii jebi mayso nin dhaartiisii jabshay noqon mahayo maxaa yeele waxuu cuni karaaba maale shaygii baa iska talfiyey asagoo sabab kuma leh laakiin markuu talfiyey wixii uu baariga ku noqon lahaa isagaa iska tabiyey ow laa askunu haadihi daara gurigaan ma dega ayuu yidhi fakharaja minhaa waa ka baxay biniyat taxwiili inuu ka guuro ayuu uga baxay uma dakhala waa soo galay linaqli lqumaashi inuu dharkiisii ka rarto lam yaxnad ma dhaarfurin ninkan inuu gurigaan uusan degayn marka waa baxay alaabbuu bannaanka geystay waa soo laabtay alaab kale uu soo laabtay degaan meesha ma yaala alaabbuu ka raranaya maahane sida curfi weyaa ninkaas nin gurigaa degayn ma waa geedibuuba ka yahay ow laa usaakinu zaydan hebel la degi mahayo ayuu ku dhaartay hebel wallaana la degin فسكن كل واحد منهما مد كستابه وحو دغي في بيت غري من دار كبير دار وين وانفردت لك لنقطي بباب هو مرافقة وحياله لو باهنا لم يحنث دارتي سفرم هبل ولا انا لدغين غري وين با لو جرا غريغا نين والب قلب دغين مسكشيسي غار وي مخو اها جكديسي غار وي غري isku xiran ma marka hebel hebel daris weeye lama degan laakiin hadday isku guri yar degan yihiin oo musqushu isku mid tahay oo gurigii muxuu ahaa jikadu isku mid tahay waa isku mid yihiin waa isla degan yihiin labadaasna curfigaa waxa kala xukuma فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة انفرد بباب قرق الباب قالوا اسكليه ومرافقة مرافق وحيالها لو أدكتوية لم يحنث أو قال لا ألبس هذا الثوب مرض عن مقرشان هيرو وهو لابس أدونا قبابة مرض عن مقرشان هيوانا قبا أو لا أركب ها... لا أركب هذا فرس كان كوري ما ينباور كان كوري ما وهو راكب أدونا فوشين أو لا أدخل هذه الدار وهو فيها وأنا كل حجرة فاستدام وكسي جوي حنث نارتي سواف مرض قشان ما يدوير مرض واقبة قوري كان دقي ما هيو هذا هو دقيه gudagaadiidkan geli maxaa ma korahayo waa korsan yahay ow laa atasawaju ma guursanahayo yidhi naagtaas wahuwa mutasawajun waana waana qaba ow laa atadayabu udug ma marsanahayo yidhi wahuwa mutadayibun haddaa udug ugu marsan yahay ow laa atadaxaru ma daxaaro qaadanayo wahuwa mutadaxirun hadduuna daxaaro qaba fastadaama waa kusii daa'im noqday falaa ma furahayo labada qodobna masalena waxay ku kala duwan yihiin labadooda midood middaa loo qaban karaa gurigan hal bila degi mahay waa ka dhaaran karaa marka degitaankiisii wuxuu noqon karaa wax meel maxduud ku ah hal bila ma korahayo daabadan hal bila maradaan ma gashanayo wax la xadidi kara wey laakiin zawaajka ma oran kara naagta hal bila ma guursana ee hal bila ka badan qabi ma hayo ma oran karo zawaajka wuxuu noqonayaa wax iska socda ee dahaaradii waxa weeye sidoo kale diibkan mar hadduu ismariyey ee wax oo meel ku xadidmahayo ma laakiin lubsigan oo kale waa xadidmi karaayo wuxuu iska furi kara weeyo oo meel ku xadidmi kara marka labadaas waxyaalood curfiga kala saarahayuu leeyahay inays isku dabeeca ah أو لا أدخل هذه الدار دار تان مجلها يقول فسعد وحفولي سطحها دتك يدي كرة يفولي من خارجها مالك بحسن بوك صوف قرية مجلها يقول مرك قرية كركيسو دربي وبنانك كسوكر لا فولو كركلان دنك قرية واقر أو صارت عرسة بنان بين نقط قرية خرابي دولك يا بربري قرية دسنا هذا دول بنان ونقط فدخلها وأو قال لم يحنث ما نعرف رأي داري ماشي ما طالب دول بنان بايا أو لا أدخل دار دار زيد هبل دارتي سما قالها يوم فدخل وحو قال مسكنه قرؤ دقنيه بكراء إيجار كنت دقنيه عارية لم يحنث ما نعرف رأي دارتي سما فرمن مجب دارتيس مجبين إلا أن يوي ما يسكنه ميشو دقين هدو كورا ماهن إلا دار زيد هدو يري وحي تسينيسا ملكي ميشو ليه مرو ليه ساسوا كموقنا لكن هدو كورا ميشو دقين هاي عارية يواقله وإذا حلف على شيء وحدوك دارته فقال إلى إن شاء الله متصلا باليمين دارت سوى لحريره وقصد الاستثناء وكوضو هدان ألا دونين اه شيء قاس كمر داران هدو ساس كوضو قبل فراقه من اليمين دارت انتو سكفارقين هدو قصدين وحكسوا الريابو لم يحنث ما دارفنا وادارت شيء قاس إن السمين مركز إن شاء الله قدر إن شاء الله ضنا مركو دارنا هي استثنوا كوضو هدي ألا أوسن دونين قلي ما يدو دون وقله ساس وكوض مركو دونين دعلا لقم ورقبك كرو شيء قان شيء استثناء كسمي هدو وقله alla ma doonayo doonitaankiisaas arrin la geli kara maahan marka istintanaa laga soo qaado waxaa leeyahay hadduu hadduu galayba inuu wax oo mashiicada alle ku xiran oo aan laga warqabi karin hadduu ku xiray marka waxaa weye ninkaasi nin dhaartiisii go-an tahay maaha dhaar go-an ma noqonayso dhaar tacliiqsanay noqonayso وإن جرى الاستثناء لكن شرط يقول كده فيه وكان قصد الاستثناء قبل فراقه من أنتم دارت كجري واستثناء وقصد وإن جرى الاستثناء وهدو استثنيه إن شاء الله قدر يرتي على لسانه عرب كيس على عادتي أو لا عاديس كقاهي ولم يقصد به أسوه كمان وذين رفع اليمين دارت إنه قرية لنا كمان وسوذين oo sidiisa caadi markuu wax yiraahdo insha Allah uu iska yiraahdo laakiin asoo dhaar inuu ku joojiyo kama uu soo wadin oo badaal hol istinaa istiniiba u muuqday bacda firaaq milay markuu dhaarti ka baxay oo dhameystiray ka bacdi wax ku soo dhacaan markaas insha Allah ka dabagii lam yasih al istinaa an sih maayo istinaa waxa la rabaa wax markii hore soo qasti istinaa sidiisa waxa weeye shay markii hore uu qasisanto midalan markuu leeyahay ninkaani boqol buu igu leeyahay ilaa konton maahane marka horeysa maskaxdiisa waxaa ku jirtay konton inuu u qiro laakiin tacbiirkii carabta siyaaliyu qaababkiisa mid ka miduu iska adeegsa oo kontonka lagu qira ayuu adeegsa laakiin marka hore haddaysa maskaxdiisa ku jirin dib uga soo dhacday siduu shayga hore u qirtuu noqon lahaa hadda marka waa uu dhaartay maskaxdiisa kuma jirin inuu istitna sameeyo istitnii baa sidii caadadiisa carabkiisa iskaga soo dhacay ama gadaaluu kasoo niyeystay marka wuxuu leeyahay استثناء سلاق ومعنى ما استثناء واحترى إن شاء الله واحترى سواء مدو مركور وقستهيو meeshaas marka ninkii xaalifka ahna shuruudiisii waa sheegay maxluufu bihi wixii lagu dhaaranayana waa sheegay maxluufu calayhi waxyaalaha uu ku dhaaranayo curfiga meeshaas iyo luqada in wixii ay tusiyaan in loo shayga uu ka dhaartay shaygii ma yahay mise maaha luqada iyo curfiga ka jawaabay كفارة اللي قربها كود دم بيسمر كفارة إن شاء الله فصل كاسن ودبوينا والله سبحانه وتعالى بن عبد الرسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فصل في كفاره اليمين دارتي كفاره دي بكسبسي hadduu qofku dhaarto oo dhaartii jebiyo kafaaradii laga rabo idaa xalafa hadduu dhaarto waa xanisa dhaartiina uu khilaafo wuxuu ka dhaartay jebiyo lazimathu kafaaratu kafaara ku laasimaysa kafaaro ayaa ku waajibaysa marka kafaaradaas uu bixinahayo qur-aankii baa sheegay wuxuu yidhi fain kaana yukafiru bilmaali xoolo hadduu ku kafaaro bixinahayo jaaza waa bannaan yahay takfiirkii inuu kafaaro bixiya qabla alxinti wa bacdu markuu dhaartii jabiyo kabacdi iyo ka horba waa bixin kara waxbuu ka dhaartay dhaartaas inuu fuliyo ma rabo marka waxaa u suuragala inuu kafaaradii sii bixiyo hadday xoolo tahay oo markaas kabacdi uu ka baxo dhaartii uu jebiyo iyo inuu dhaartii markuu jebiyo ka bacdigeed kafaarada bixiyo labaduba waa suuragal buu yidhi hadduu maalta masaladaas kolba masaa'il kale isku xirxiran yihiin oo qaacido waxay yidhaahdaan shaygu hadduu maali yahay oo laba sababood leeyahay oo labadii sababood middood ay hormartay middii kaloo aan la gaarin inuu shaygaas maaligaa bixiyaa suuragal wey masaladan oo kale kafaarada laba sababood baa jirta midna waa dhaarta midna waa dhaartii jebiskeeda marka dhaartiiba haddii ay sababtii hore timid middii kale intaan la gaarin xoolihii waa sii bixin karaan zakada oo xoolaha waxay ku waajibi jirta xowl iyo nisaab haddii nisaabkii uu joogo oo xowlkii aan weli la gaarin oo sanadkii dhexdiisa lagu jiro inuu qofku wax sii hormariyo oo tacjiil sameeya waa suuragalbe zakaatulfidri waxay ku waajibaysaa ramadaan ramadaan dhammaadkiisa iyo afurkii juz shawaal iyo juz ramadaan inuu qofku labadaba joogo saasay ku waajibaysa marka haddii ramadaankii la gaaray oo labadii sababood middoo taallo inkastoo aan middii afurka la gaarin in ayadana lasii bixiyaa suuragala saasay yidhahdaan marka qaacido noocaasoo kale ay leeyihin shay maali ah oo laba sababood leh oo labadii sababood middood la helay waa lasii hormarin karaa maalka fain kaana yukafiru bilmaali hadduu maalku kafaaro gudahayo jaaza waa bannaan yahay takfiirkaasi qabla alxinti wa bacdu markuu kafaaradaas markuu uu dhaartii uu jebiyo iyo ka horba kafaaradii waa bixin kara wain kaana bisawmi soom hadduu yahay oo ninku nin aan wax xorayn karin hadduu yahay ninaan maal haysan haddii uu yahay ee soom arrintiisii iskugu tagtay lam yajuuz ma bannaano takfiirkaasi ilaa bacdahu bacda alxinti markuu dhaarti jebiye ka bacdigeed buu soomka la imaanaya kama hormarin karo maxaa yeelay waxa la gudahayaa shay maaliya maahane waxa weye waa cibaada badaniye marka hadduu maal ahaan lahaabaa labada sababood middood markii ay timaado in lasii hormariyo tii hore kale laga hormariya ay suuragal noqono marka soom haddii ay tahay bacda alxinti ayuu la imaana kafaaradii khisaasheediibu markaan sheegaya wahiya kafaaradii cidqu raqabatin luqun in la xoreeyo weye addoon sifatuhaa sifadeedii ka raqabati dahaarati ay la mid tahay midii dihaarkii oo kale oo saliimatin minatin saliimatin min alcaybi min alcuyuubi almudirati bilcamali waalkasbi waa inaysan ceeb oo camal iyo kasab dhibaysan lahayn waa inay muminadna waa inay tahay taasoo kale ay la mid tahay marka addoontaas inuu xoreeyo addoonkaas inuu xoray ow idcaamu casharati masaakiina toban miskiin inuu quudiyo kullu miskiinin yucdaa ridlun wa uluun ridl iyo ulu baa la siinayaa hal mud bilbaqdaadiyi ridalkii baqdaadiga ah xabban asagoo mirah min quutilbeledi beledka quudkiisa wuxuu leeyahay mudka la siinahayo loo soo shiidi mahayo wax kalena laga dhigi mahayo asagoo miraa la siinahaya beledka midka laga isticmaala qofkiibana hal mud ayaa la siina tobankaas marka toban mud baa ka gudaysa aw kiswatuhum ama dharayntoodii bimaa yandaliqu calayhi wuxuu ku socon karo ismulkiswati aradbixin magaceed wax qofkaan alle dhar baa la siiyeyba lagu magacaabi karo inuu siiyo toban qof walow mi'saran macawisba ha noqdo oo macawiis hoos uu ka gashado keligeed ha noqoto isku joog inuu siiyaa shardi maaha wax dhar lagu magacaababa inuu siiyo ninka alle ninkaas waxbaa waa la arad bixiye la odhan karo marka hal macawiisa ha noqdo wa maqsuulan mid la dhaqayba ha ahaado aan jadiid ahayn ba ha noqdo waa maro la dhaqay laa khalaqan kii baaliyoobay maya mid duqoobay oo baaliyoobay midkaas kafaaradii ku gudbi mayso saddexdaas waxyaalood oo midna luquntii xoreynteedii midna toban quudintoodii midna uu yahay dhar in la siiyo saddexdaas midood wayukhayaru bayna alanwaaci alaaa saddexda noocna khiyaar baa loo gelinahayaa oo saddexdooda midkood inuu hormariyaa waajib ku tahay maahan sidii kafaaradii dihaarka oo kale waa inuu addoonta hormariyo fain lam yajid fain lam yajid fain lam yastadic saas lalahaa ma ah ee meeshaan saddexdoodii waa u simeeyey midkii uu rabo ayuu bixinaya maanta addoon lama arkee labadii kalaa u simay dharkaasuu bixinahayaana dhar un wax lagu magacaabaa laga rabaa hal macawiis buu siiyey hal shaati buu siiyey hal waxbuu siiyey dadka uu siinahayaa inay dad waawen yihiin iyo dad yaryar midna laguma sharti masaakiinun baa lagu sharti wayukhayaru bayna alanwaaci alaa fain cajaza hadduu saddexdaba ka caajizo can axadi hadihi alanwaaci alaa saddexdaas midkood hadduu ka caajizo saama alaaata ayaam saddex beruu sooma saddexda beri iyadu waa ka dambaysaa soomku markii laga soo caajizo weeye waxyaalahaas dhaqaalaha xaggiisa la xariir walafdalu sida fadliga badani tawaaliiha inay saddexdu xariirto wey saddex berioo isku xariirtay inuu la yimaado saasaa fadli badan wayajuusu mutafariqatan ayadoo kala tagsanna waa bannaanta fa siyaamu alaaata ayaamin saasaa qur-aanka sheegay saddex beri marka saddexdii beri waa isku xiriirtahay waa kala tagsan tahay midna ma sheegin marka kuwo kala tagsanna waa bannaan yihiin sida fiicanna waa inay saddexdooda la xiriirta walcabdu laa yukafiru bilmaali buu yidhi addoonku maal kuma kafaaro bixiyo maxaa yeeley isagu maal hanashadiisaaba aday ku ah isaga waxaa laga rabaa mar walba soom wayn adina lahu sayidu sayidkiisuba hawa ogolaado bal bisoomi soom buu ku kafaaro gudana waman bacduu xorun ninkii qaarkiis xor yahay oo addoon nuskiis la xoreeyey oo nuskii kalena addoonnimadii ku harayo ninkii xoreeyey waxba ma haysan xoolo uu ku xareeyo nuska kale ma uusan haysan marka nusna waa xoroobay nusna addoon weeye yukafiru biacaami waalkiswati ayuu ku kafaaro bixinaya duuna alcidqi xorayntii ka suga isagu ahlu wala uma aha buu yidhi inuu intuu wax xoreeyo weli dad u noqdo ahlo ma aha weli ilaa isagii baaba addoonnimo ku jire marka wuxuu bixinayaa muxuu aha acaam iyo kiswa iyo kuwaasuu bixinaya kafaaradii marka dhaarta saasuu uga baxay baabu laqdiyati xugumyaashu aqdiyadaani waxa weeye waa dadka la kala xugmiyo oo qaali loo sameeyo qaaligaasi marka uu dadka kala xugmiyo marka axkaamtaas wixii marka sidii wax loo kala xugminahayay iyo arrimahaasuu gela marka marka ugu horeysa waxaan laga maarmayn waxaa la xugmiya yaa xugmina ninkii xugmin lahaa bal horta marka hore in laga hadlo qaadigi wilaayat lqadaa'i qadaha welisiintiisii fardu kifaayatin marka wilaayadaasi qofkan waa in la tawalisiyo qaadi laga dhigo asaguna qaadinimadii uu qaato waxa weye fardu kifaaya mamnuuc weeye meeshaas inay noqoto meelaan qaadi lahaynoo wax dadka kala bixiya aan lahayn oo muslimiinna ay joogaan waa ka mamnuuc fardu kifaaya weeye mar haddii la yidhi waxaa la rabaa suldaankii dhisi lahaana muslimiintu inay sameeyaan isagana qaadiyaashu uu sameeyo meel oo dadegan yahay qaadi inuusa ka bannayn ee dadku meel walba qaadi uu geeyo saasaa laga rabaa fardu kifaayaduna haddee waxa fardu kifaayada la yidhaahdo qof walba fardu caynkiisa waa waajib asagu haysta wey salaadiisa iyo soomkiisa waa yaqaan lakin fardu kifaayadu waxyaala saalixul caam ku saabsan weeyo muslimiintana laga wada rabo haddii dadka oo dhan ay iska dhaafaanna giddi waa la wada dembaaba meeshaas marka waxaa la rabaa qaadigan ninka waa in la sameeya qaadigu inuu marka hore cilmi yaqaano u baahan yahay haddii nin cilmigaan yaqaana aan lahayn dadkii o dhan baa isku tagaayo waxay isku dayahayaan sidii ninkaan cilmi dad ay ku baran lahaayeen ay qaadi ku noqon karaan dadkao dhanaa laga rabo qofkii weliba inuu cilmigaas fahmo u dhadhow oo ay u sahlan tahay qofkaas xil gaaraha sii fuula dadka kalena waxaa laga rabaa siduu qofkaan wax ku baran lahaa inay xoog geliyaan arrintu ku socon mayso qof walba shaksigiisa inuu iskaga socdo ku socon mayso marka qadihii in la weli siiyo oo qof loo yeelo waxa weye fardu kifaaya meelshii oo dadkii kastaba meel oon qaadi ay ka gaari karaan waa inay haystaan فإن لم يكن هدو سنجر من يصلح مد أصوبنا إلا واحد هل مذا ما هنا تعين عليه فرض بكون نقونا كلجيس بكون عينوه ما أنت قادن ولا هل نين كلجيس أيها قادن نقون كلا إنتان ماشي جو واجب بكون نقونا waxyaalaha fardu kifaayada hadii hal qof ma ahan wax kale uu istaagi karaa in la arko qofkaas ay fuula fardu kifaayaduna hadda anwaac badan weeyo sanaacida ku jirto sanca muslimiinta u baahan yahay hal nina kaligiisa juu yaqaano halkaan nin inuu sancada u kaco shaqo kale aan iska qabsanayo ma laga aqbala waa inuu u kacaa isaga u caynoobay waajib bay ku tahay inuu qabtaa laga rabo sidii dadka kale ku baran lahaayeen oo wixii ku faafi lahaa inuu ka shaqeeyaa laga rabo marka fardu kifaayuhu maanta siduu u dayacan yahay waxa way dadko dhan dambi soo gaarahaye wax oo qof kaligiisa wax oo meel cilaa iskaga dhumahaya ma marka nin kaligiisa maahan wax kaloo yaqaanaa ma jiro tacayana caleyhi waa ku caynooda qofkaasaa laga raba wax dadkii u baahan yahay wey halkaas qofka kaligiis baa yaqaana qofkaasaa laga raba ma diidi karo ninkaas fain imtanaca hadduu diido udbira waa lagu khasba daldaankaa ku khasbaa khiyaar ma la siina maxaa yeele waajib korkiisa saaran weeyo cid kaloo u dhaqaaqda aan la celin waxa la wax dadku u baahan yihiin oo cid yar ku soo koobmana oo dad kale oo dhanba aysan heli karin cid yar ku soo koobma cidaas yartaa ee si gaar ah fardu cayn ugu noqonaysa magaaladan la joogo hadii la waayo wax dacwo fuliyo hal nina kaligiis uu ka fulin kara halkan farad ay ku noqonaysa ma aha fardu kifaayadu waa ka tegaysa laakiin markii intaas oo nin hawsha ka bixi karta ay joogto intooda nin un baa laga rabaa inay dad u kacaan oo waajib waa guud baa ku jira وليس لهذا مد كان عينه بي وما بنانا أن يأخذ رزقا رزق إنه كقات عليه على القضاء قضيه نين كان ما أنا نين كلو قادر نقول كربلت كوكم أما محل عن مجو ليش قاضي لا غير نين كاس ما أنا نين كلام نين كاس فرض عين بيكوت إن هو إيجار كقاتانا وما بنانا إلا أن يكون محتاجا إنه يهي ما حوله قضاء وأسكت قاضي يهي باهو وما قبل إنه شهر للسيوح wax kaloo qaadin noqon karaana ma jiro xoolihiisana waa isticmaalahayaa qaadina waa noqon waajib asagoo korkiisa fuulay wey ijaar kuma qaadan karo ilaa an yakuuna muxtaajan inuu yahay maaha muxtaaj marka hadduu noqdo haddii baytumaal muslimiin jooga baytumaalkaasa wax looga looga qadara wayajuusu waxaa bannaan fii beledin hal beleda qaadiyaani laba qaadi baa bannaan meeshaas marka fardu kifaayahaas intaana ka tegin cilmiga maanta mushkiladaas oo kala haysato waxa weeye aqoonta loo baahan yahay dadka muslimiinta ah oo meesha jooga dad gaara inay ku jiraan baa loo baahan yahay noocii walba xagga sanaaca xagga cilmiga oo sharciga wax walba wixii loo baahnaa in dad gaara ay joogaan wada maar dadkaas meeshaas gaarahaya cid ayadu isku dhigto meeshii gaarta haddii la helo canaab bay dadkii ka fujiyeen haddii la waayo dadka kale waxaa laga rabaa sidii dadka munaasabka kuwa meeshaas geli kale ay ku gaari lahayn in laga shaqeeyo waxay la tahay hadda inaan laga maarmayn dad waxbarto oo dadka kalena ay kafaalo qaadaan in la helo oo qoyskii xataa hoyan karaa uu isku tacallujiyo inuu hal qof wuxun un sameeyo sidaan hadda dadku u dayacayo nin walba hortiisa iskaga soconayo wax socon kara maaha fardu kifaayadu waa farad dadkao dhan laga rabo haddii wax u dhaqaaqa la waayana dembiga waa la wada qabaa nin salaaddii ka tego kalaa la noqonay meesha marka masaladaas waxay tahay masalo oo dadku in laga tashado qaab loo qaabiyo la helo wayajuusu fii beledin beled waxaa ku bannaan qaadiyaani faakar laba qaadiyo wixii kasii bannaan waa laga samayn karaa sidii had walba loogu baaho labadaas qaadi haddii beledku weyn yahay uusan soo gaari karin waxaa ninba xuduud baa loo calaamayna haddii maalan isku meel ay ku shaqaynahayaan oo kale waxaa suuragala ninba in wax loo loo waxo adiga la yidhaahdo wixii maal ku saabsan ayaa adigu qaadi u tahay adiga waxyaalaha xuduudda iyo noocaas oo kale qaadi u tahay waxbaa loo kala cayina marka in zaman loo sameeyo la yidhaahdo gelinka hore hebel baa wax xukumahaya gelinka dambena hebel baa wax xukumahaya in la yidhaahdo ninba xuduud loo sameeyo adiga beledka intaasaa qaadi ka tahay adna intaana ka tahay ama in nooc mucayana loo sheego leeya adiguna maalkaa qaabilsanta adiga xuduuddaa qaabilsanta adba waxbaa qaabilsanta waxaa la rabaa labada qaadi shaqadooda in la kala duwo shaqadooda waa la kala duwo ee laga dhigi maayo waxa ninka nin markuu kan ka xanaaqa hebel u tegahay laga dhigi maayo ولا يصح ما أنصح إلا بتولية الإمام إمامك ولسين كيسي له أسوه ولسي أو نائبه نائب كيسي ولك أدقى معاني سكالي وإن أرنتان وإتولي سياء قاضي سلطانك suldaankii imaamka acdamka ama naacibkiisii ayaa weli ka dhiga naacibkaas waxaa noqon kara haddii meeshu maalan gobol tahay oo kale gobolkaas waali laqliim ninka meesha madaxda ka ah oo kale ayaa ayaa samaynaya qaadiga marka qaadigaas wax muslimiintoo dhan laga rabo weeyo asagu suldo wuxuu leeyahay uu dadkii xuquuqda ugu kala qaado وإن حكم الخصمان لبدا دوديسا هذي حاكم كدغان حكم الخصمان رجلا إن حاكم هذي كدغتان يصلح للقضاء قضاها أسوبرة أو إنه قاعد نقض أسوبرة جازة وبنانتا dadki wax isku haystay waxay yiraahdeen hebel ninka la yiraahdo aan rabnaa inaan ka dhigano ee xaakim inaan ka dhigano hebel oo adaan ku xugun dhiib mar hadii waxa la isku haystaa ayaga uu ku xiran yahay waa u dhiiban karaa cid kale oo meesha lagu kulay aysan jirin waa u dhiiban karaa جاز واللزم حكم حكم كون قارانا لازم يكون قراني ولا كركيس كفله وين حكم الخصمان لبدا دوديسا هدي حاكم كدغان حكم الخصمان رجلا ان حاكم هدي كدغتان يصلح للقضاء قضاء اسوبده oo inuu qaado noqdo u soo bada jaaza waa banaanta dadkii wax isku haystay waxay yiraahdeen hebel ninka la yiraahdo aan rabnaa inaan ka dhigano ee xaakim inaan ka dhigano hebel oo adaan ku xugun dhiib mar hadii waxa la isku haystaa ayaga uu ku xiran yahay waa u dhiiban karaa cid kale oo meesha lagu kulay aysan jirin waa u dhiiban karaa jaaza walazim hukm hukumku gaarana laazim ku noqonayna wala korkiisu ku fulahay ولم يترايا الضياء به يسراد كنقن بعد الحكم حكمك كبعد markii xukunka uu rido ka bacdi raalku ma yahay ninkiira warkiisa la qaban warkiisa la qaban maayo maxaa yeelay hadee qadal la sameeyay labada qof mid buu kor fuulay mid baa wax ku waajibahayaan marka raalku ma yahay ma laga aqbala laakiin in rajaca haduu laabto fiihi fi التحكيم أحدهما متكود قبل أن يحكم أنتو سن حكم امتنع الحكم حكم كواكرهبتون أنتو سن حكم كي قارن با متكود وحير عنه واكبحي من كان حاكم كما حاكم ليس واكلاف واسكي جوجين هاي الشغل واكتك فرهو كخاف ولكن مر هدو حكم يو قويو نهو البواجب يكو تاني كبح كرامتو لبادي من meeshaas de waxa la yiri ninku waa inuu qadaa ku suubado oo wax kala xugmin karo ninaan qada kala xugmin karin oo aan wax kala xugmin karin wuxuu yiri walow maca wujuudi qaadin yiri hadii xataa qaadi joogo waa samaysan karaa wa inma yajuzu dhalika fi ghayri hudud allah wixii xuduud ku saabsan muhakam baa u samaysanayna u suura gelimayso وإذا لم يصلح للقضاء لا يصح تحكيمه مع وجود الأهل سو نين أهل وأقضى جوجو مد أن أهل وأهين لقما دغ وإلا جاز حدان مد أهل وهي ما بجربه marka nin un bay iska tala saartay فيجوز التحكيم مع وجود قاضي ضرورة قاضي ضرورة وحوي وقاضي عن شروط كاملا شروط قاضي اللي غير من مايستر الضرورة ولو في نكاح امرأة ليس لها ولي ناق أو أن ولي لهين نكاح بها النقطة نكاح waxa muhakamka loo sameeysan karo oo laba dadku soo kici karaan hebel wax nooca no no no no kala xukmi la oran karo waa ku jira laakiin naagti aan wali lahayn hadii wali khaas jiro oo waligaas uusan hawsha wax uga jirin dadka xaq ka dhaxeeya saddex daraf weyn waa ninkii zawjka wax guursanaya naagtii iyo weliga hadii naagta iyo zawjka kaligood ay tagaan oo yahay hebel adaan ku xaakim dhigan tii weliga wali meesha ka maqan laakiin hadaysan weli lahayn oo مثلا gaalay ka soo islaamtay meeshay joogtaa wax ahalkeeda ah muslimiin ma jiraan wali male ayada iyo ninkii qabay ninkii rabay haday hal nin xaakim ka dhigtaan oo hebel noo dhamee waa loo dhameyn karaa maxaa yeelay cid kale oo meesha xaq ku leh meeshii mataa labadoo kale arrinta ku laakiin haddii mar wali khaas jiro waa jooga waa maqan yahay weliga khaas hadduu jiro weliga khaaska asaga suldaan unbaa wakiil ka noqon kara ninkii suldaan wakiil buu ka noqon karaa suldaanku asaga weeye caam uu haystaa ninkii maqanna uu wakiil uu yahay nin walbana wuxuu leeyahay ويشترط في القاضي وحال شرطية الذكورة رجحان شاء شرطية والحرية حرنمو أدون وإنو صنعين والتكليف وإنو مكلف فيها سبي مجنون منا من غنكره والعدالة عادل نمو والعلم وإنو علم اللي وحا وحكمها أيه وإنو حقون اللي قاضي وحال غيابا بحلك كليه وحكمه بحلك إنو يقانا لغرب أصير بحلك كليه لو جوجيه بحلك يقان وحا وحكمها إنو يقانا لغرب والسمع وينه وح مقلادي كلا سي وح لو مقشي اللي هلي ماي والبصر وينه وحركة هي سي ودك وسي دعوانا هي كوكا الصوع والنطق وينه نواق كراجوسا بحل كريم سي وحوك الحكومة أما سي دك وحكو وحسنا مركو وحيالها سنوالا لها ويندب على سنيان يكون إنه يهي شديدا قوي هو عرق بلا عنف عنف الآن عنفقنا ده waxa way dadka dib iyo canaad iyo dib buu la galahaya عنفقاس لما رب وينون إن قوي يهي وحمل مرينك لينا مد وينو جلعسيه بلا ضعف ضعيف تنوال عنك وينو دتك أجلعسيه ونين دتك أدلعسيه هي لكن ضعيف لسك كرمر هينا وينو سنة مركا ماشي قوة وبهن قوي يهي دبع ماشي وبهن دبع إنه هلكه فإن احتاج وإن احتاج هذو بعض أن يستخلفها إن خليفة يشوف وكيشوف في أعماله أعماشيسة لكثرتها بدنان تيدا استخلفها وكيلنا هي من يسلح من أصوبة قضيه مانت انت صدده فربضان باحتمين وقباهان إلا كالحمي وحسو كالجاري كرماها مركا ضد في عنو هوشا كبعي كرا أيو واقعادا هذو هبل واقعادا انت ناني انت أنا واقعات تولي أرين انت انفلي أرين انت انفلي ضدك بيوك ليلة هي وهوشا كبعي كرا وإن لم يحتج حدوثا وبهان فلا مي إلا أن يؤذن له إن لو صعدنا معهن إذن كان لو صعدنا سلطانكي أصوات دري هدو يراهدو مركارتي قفا وكيلان كرتوا وكيلان حدوثا سلطانكو سيد أرانا وحي كفر بدية أيو وكيلان محايا لو وحي كفر بدية إنو وكيشو إذن كي مركو رئيسي قادقة لغا صور لغاي ayaa wuxuu keenayaa oo waxa loo wakiishay wuxuu keenayaa wuxuu uusan ka qaban karin inuu dad u wakiilan karo وين احتاج هدوء بعض إلى كاتب إنه وحقرة فليكن هنقض كاتبك مسلما عدلا عادلا عاقلا دوسن عاقل او سنهين هدو تيد وحبا اسكا كلا اسكا كلا دافا عقل يسو صحيح او سنهين فقيها وين wax fahmayo haduusan fiqi lahayn shaygan uu qorahayo qaabtiisa maana qaab kale uu qoray ilaa waxa ninkan kalimaadku ku dhawaaqay hebel kalimaadku ku dhawaaqay waxa farqiga waa dareemaynayo ninkaas وإنه فقه لي ولا يتخذ من يشاء حاجبا حاجب من يشاء من ذلك ككل هراك عليا ويراه لو سو غلم فإن احتاج هدو بعض سيدو بعنا يددك في ما أنت ربي إن لك الحكم أيا فرح كبدا حدان لك العلن وحبط مصعون هيان مركو وحبط بعنا إنه ذلك لك العليو حاجب كاسو بعض فليكن هالنقضو عاقلا عقل له هالنقض من عقل صحيح على هالنقض أمينا آمنا بعيدا كفوق من الضمع الضمع كفوق هدوس الضمع كفوقين مركا ضدك وحكا الضمعايا مركا سمد وحكا كدونا يا حرمرنا يا مد وحوز ضوى مرسينا وحال رأى من ضمع عاس كفوق وضدك عاس سيئسو كله الرئيان وكله حرمرين كرمين ولا يحكم ما حكمي ماشي أصدق مركا وحق رانيسا dadkaas oo uu leeyahay kala celi inuu cadaalad sameeyeen laga xaq walaa yahkum ma hukmiyo walaa yuwalli ma walisiyo ma dhiigo walaa yasmacu albayinata bayinana ma dhageysto marxaati ma dhageysto fi qeyri amalihi amalkiisa meelaana amalkiisu waxa weeye waa intii loo xaday hadii xuduud loo sameeyo leer beledka meel hebel intaas waxa fudud baadi qaadi ka tahay intaasaa maxal amalkiisa haddii wakti loo sameeyo la yidhi wakti hebel baa adiga beledka wax ka xugminaysaa wakti hebel baa wakti camalkiisiiya haddii markii ugu horreysayba nooc mucayana loo dhiibelaya nooc mucayana ayaa adigu xugminaysaa nooca mucayanka ah camalkiisiiya marka wixii asaga aan shaqadiisa ku jirin ma gela fii qayri camali maalan waxay noqonaysaa beledkii baa la kala baray waxaa la barkaas aad u qaadi kartaa barkii kale asagoo mar ayaa la laba nin ordaysaa isku timi waxbaan isku haysannaa mana xugminahayo markhaatigoodana ma dhegaysanahayo ninna u yeeri ma hebel oo labadaa nin kale xugmina ma laha towliyana ma samayn meeshaani meeshu asagoo shaqada ku lahaa maaha wuxuu leeyahay meel camal oo asagu uu ka shaqeeyo ayuu leeyaho meeshaasuu ka shaqeeyo qaadiga looga dhigay meeshaasuu shaqo ku leeyahay walaa yaqbalu hadiyatan hadiya ma aqbalo ilaa minman kaana ninkii ahaa maahana yuhadiyu hadiyin jira qabla alwilaayati intaan weliga laga dhiginoo qaadiga intaan laga dhigin oo aan qaadinimadan aan loo magacaabin intii ka horreysay ninkii wuxuu hadiyin jira maa nin kale hadiye ka qaadan oo ninkaan hadiyadiisii ay ku timid markii hebel qaadi baa laga dhigay waxu keenay waxaas qaadan waa ka mamnu walam takun lahu khusuumatun khusuumana aysan ahayn ninkii uu qabla alwilaaya wuxuu soo hadiyin jiray laftiisii aa shuruud leh waa inuusan maanta dood ku jirinoo haddii maanta uu dood ku jiro qaadigan uu soo socdo oo qaadigii agtiisa khusuum u taalla asagaya nin kale waxba ka qaadan leeyahay khusuumadan inta lagu jiro ولم تزيد هديته هديه سنة وين سن زيادة بعد التولية مركي الأول سيك بعد وهذا هو وحياة يرجع سيجرا هذا وحياة وين meeshaas marka tuhuma ku jirta inuu rabo ninka dimadiisa inuu gato sharaftiisa inuu gato ayaa meeshaas ka soo muuqanaysa marka ee waa iska reebahay suudan ومع هذا شروط داس مركي اي جرتو فالافضل الله يقبله inuu san aqbalin baa fadli badan oo ninkii xataa wuxuu adeeyin jiray uu ilaahay wala gawaag war waa ka qaadan jiray laakiin hadda hawl baa lagu intay gashay garabkaaga laag dalaa saasa u fiican haddii ay noqoto inuusan dhaafi karin oo aqbalo ninkan nin waxa uu soo hadiyin jiray way waxa uu bedel bedelaas wada qabilaha asaaba calee ولا يحكم محكم لولده الميس وحكم منه ilmihiisa cid kale haday wax isku qabato nin kaloo munaasab uu leeyahay hebel wax u kala xugmay dhaaf walaa liwaalidi walaa liraqiiqihi addoonkiisa ninkii shariiga laha asaga shirkadda kula jira meeshaas waa meel asaga manaafic uga soo noqon karto meesha qofku manaaficda uga soo noqon karto inuu dabcaayo qadar ugu jira walaa yaqdii ma xugmiyo wahuwa qadbaano isagoo caraysa oo hadduu mar caraysan yahay hadda maskaxdiisiiba inuu sawaabkii waafaqi waayaa suuragala walaa jaacuna soo gaajan soo gaajoon ninka gaajoonna hadda asagaaba mashquul isku yahay dadka ma warqabo marka intuu mashquulka isku yahay dad hawshood gelima bal horta marka hore wax soo dhadhamiyo gaajada ha iska fujiyo markaa ka bacay waqti hebel ii kaale ha yidha walaa cadshaana asagoo ooman marka qofkaa isku mashquulsan cid kaleba firaaqa uma walaa mahmuumun asagoo la murug geliyey murugaysanna ma xukuma walaa farxaana asagoo farxad zaa'id ku dhacday ولا مريض اسوغ جير ولا نعسان اسوغ هردونه ولا حاقن اسوغ كادي وحلعلينه ولا ضجران اسوغ عريس اسوغ اسوغ نوقسن ضجرك waxa weey waa waxu ka noogkan waa noogsin nashaad ma qabo ولا في حر كليلكي iyo برد qabowgi في حر مزعج كليلka dadka argagax galina iyo برد مؤلم qabow xanuujina marka intaas uu qofka asaga wax jirkiisa ku saabsan uu mashquul ku yahay intaas xukun gelin xukun ma gelahayo intaas waxyaalaha mashquul ku yahay maxaa yeelay xukunba firaqaba ma hayo ma soo jeedo odayaashii caamada ahaabaa difahme waxay yidhaahdeen ninka baahan faq lagama qarsaday maba maba ku ogaba waxa adiga ka sheekeynaysa waadiga ku jirtay kuma jira asaga mashquul isku ah fa inna fa'ala hadu sameeyo xukumun fad xukmu xukunkiis waa fulah meeshaas kullayba asagoo caraysan hadu xukmiyo xukunku waa fulah nabiga sallallahu alayhi wasallam markii zubayr ibn awaam iyo nin kale xukun uu galay oo ninka ansaarta hadalkii qalqaluuciyay oo waa xukmiyay hadana xukunkiina waa fulah laakiin nasaai baan u malaynaya wuxuu oran jiray qaadigu hadduu yahay qaadi ma'muunaho asaga qacaraysa ee aamin laga yahay inuu inuu xag maro wax gafal laga aamin yahay waa xugmin karaa meelahaas inuu ka geli jiraan u malayn walaa yajlisu fi lmasjidi masjidkii ma fariisto lilxukmi inuu xukmiyo oo masjidka in faraha laysku taagtaago laysku buuqo la qaylqayliyo masjidka u ogolaan ma فإن اتفق عدو سوى وافق جلوسه فدقيسيو فيه فيه سوء فريستي وحضر خصمان لما مرميسان أي سوى حاضرين حكم بينهم واقله مسجد كاسو سوى فريستو صلاة دي كبحيو ميشا فردية أي الله بيس هاي ستاو يمادين واقلا بحنا حكم بينهم ويجلس وفريستا بسكينة حسل وقار دقنان شاء يوفريستا حسلان شاء دقنان شو inuu asagoo degan markaasaa dadku heybadiisu ay joogtaayo wax laga qaadan ogi laakiin asagoo fudfudaydu hadba meelu boodahayo hadba meelu kacahayo oo dadka indhihiisu ka dhaca wayuxdiru shuhuuda markhaatigiibuu soo xaadirinaya walfuqahaa fuqahadi wayushaawiruhum waa la tashanaya fii maa yushkilu wixii ishkaal ka gala marka uu rabo inuu xugmiyo oo dacwadii lasoo bandhigo oo dadkii markhaatigaa la sheego wuxuu leeyahay markhaatiga hala keeno markhaatiga meesha jooga ayuu markaas hawshii gelaya wain lam yatadix haddii arrintu aysan kala caddaan mas'aladii baa xoogaa ishkaal ka gashay fuqahadii wixii ishkaal bay galeen waxay u baahan yihiin in baxti la sameeyo dib uu dhig akharo walam yuqallid kayrahu kayrkiis uma dhiibo fi lxukmi xukunkii hebel adaan ku xilsaaraya kayrkiis u xilsaari maayo ma laha masaladan ishkaal ka gashay aniga adaa iga cilmi roona ordo adu waa la tashanahayaa wixii macluumaad u aruursanaya marka ugu dambaysuu go-aan gaaray ilaa masalada ka go-aan gaarkeeda qaaligan inuu go-aan gaaro iyo inuu nin kale go-aan gaaro waxa dadka lagu kalsamanahay qaadigu qaadiga hadda sharcigana sida hadda annaga aan naqaanoo kale maaha dowladdiia dowladdii intii ka cararaysa oo ka fog ah qudaada midba midkuu ka qaab daran yahay raadsanaysaa shacbiga qaadiga kuma kalsoona saas ma aysan arrintu ahayn qaadiga ninka laga dhigaa ninka dadku ugu kalsoon yahay fiicano ee dadku ku kalsoon yahay laga dhigi jira wayabda'u bilkhusuumi kuwa doodahaya ayuu ku bilaabaa bilawali falawali midba midku ka soo horreeyey fii khusuumatin faqad hal dacwaahu ku hormarina dadka say usoo kala hormare usoo kala horeeyaan oo ayaa loo kala hormaraya nin walbana hal dacwaa lagu hadduu toban dacwo wato waxaa lamidaan fusho inta kale safka gadaal ka soo gala maxaa yeele haddii kale carradii o dhan asagaa qabsanaya toban dacwo qabta ayuu wata marka hal dacwaa ninkiiba loo hormarina meeshaas hadda dadka oo dadkaas xaajibiinta ah oo dadkaas kala hormarinayana waxaa la rabaa cadaalad inay u sameeyaane hebel waa saaxiibkaa hormari hebel saatan ka mamnuuc weliba qaadinimada keligeed maahan meelo badan oo dadku ay u baahanayaan dad in la kala toostoosiyo lakala nidaamiyo u baahan dadka kala nidaaminaya hebel baan aqaanaya hebel ma aqaan loma furna waxaa laga rabaa inay cadaalad u sameeyaan dadkaa meeshaa jooga inay cadaalad u sameeyaan baa laga rabaa fain istawow hadday silmaan laba nin isku martimaado aqraca waa u qori tuura warqaduu meel gelinaya bal midkii soo hormara waa la isku qasaya waxaa leeya labadiina midba gacanta ha geliyo wixii usoo baxaa fiir waxaa la rabaa inaan dadkaasi isfiirin oo cadaalad darre aysa tegin warqadaha meesha la gelinaya ninba kuwa la soo baxo ninna uma haysto nasiibkiisu inay tahay waa arka wayusawi waa simaa baynahumaa dhexdooda fi lmajlisi majliska hadduu ninna kursi u dhigo ninna istaajiyo midka la istaajiyey waaba quustay iskaba tegba dacwadiisuga rajabeel bay joogtay iyo waliqbaali kujeedsigii ninna waj waa kasoo horjeeda waa fiirinaya ninna waa kasii jeeda labadaas nin hadde marka say ninkaa ugu wada gardhiigtaan la aqoonma dadka xataa qudaadda aan ahaynoo dadku intay isqabsadaan laba nin u kala garsoorahaya waxaa la rabaa labada nin oo kala garsooraysa wejigooda inaysan wuxuu ku farxayo wuxuu ka naxayaysa ka akhri nin dacwadiisa macno la-aanay la mid noqonaysaa wejigu tugan mid xoogaha hadalkiisaa la qurxunaaday madaxuu u ruxay bis labadii nin midaa meeshii ka baxay labada nin midkood meesha kuma jiro waaba quustayba marka waxaa la rabaa qaabilidii wakayri daalik wixii ikraama waa inuu u sima labadiinuba wada istaaga labadiinuba waa wada fariisi ilaa an yakuuna axaduhumaa kaafiran midkood inuu gaal yahay maahano haddii labadaas ilaahay baan simin fayuqadimu lmuslima muslimkuu hormarinaya caleyhi korkiisa fi lmajlisi walaa yucanifu axadahumaa midkood ma canaanto ma dhibo labadooda midkood cunfi la galo oo ka daba wareegto oo midkii kalena u dabciyo cadaaladii baa meesha ka walaa yulaqinuhu wax u laqini maayo xujadiisa nina u sheegin nin walba asagoo wixiisa ha sheego walahu wuxuu leeyahay an yashfaca inuu shafeeco wayu'adiya can axadihimaa midkood uu ka gudo maa lazimahu wixii ku laazimay waa la isdacweeyey waa la kala sheegtay markii la kala sheegtay xukunkii uu kala gooyey xukunkii mar haddii la kala gooyey ninba wixiisa waa yaqaana hadda kabacdi inuu nin codsado yidhaha hebel waxaan kaa codsanaya ina wax u dhaaftid mid baa wax lagu yeeshay midkii wax lagu yeeshay inuu asagu ka bixiyo taasi waxa weye xukunkii ka gadaal masaladii xukunka waa lagu kala baxay ninba wixiisa waa yeeshay hadda shafaaca loo haysta hadduu rabana waa yeela hadduu rabana ma yeela hadduu rabana waa yeela hadduu diidana cid wax u qabsan mayso bariiraba hadda waa tii markii oo nabiga sal alla alيh wasalam uu soo jeediyey inay u laabato muqiif waata iska dhaqaado waxay tii ma amar miyaa mise waa maya waa shafaaco laa xaajata li fiihi waa iska tagta wayanduru waa fiiriya awala shayin marka ugu horeysa fi lmaxbuusiina magaaladana maanta loo soo cayinay waxaa le magaaladana qaali ka tahay horta marka ugu horeysa xabsigu ka bilaaba aya adiga maxaa ninkaan muxuu ku xidhan yahay faylalkoodii keena fiirsha haddii qaadigii hore nin oo si shaksiya u dhibahayo uu jiro iska xirnaayo macno la-aan ku xirnaayo kaasuu fakinaya waa sii deyna horta nimankaasuu bilaaba meeshaas nimanka cadaab bay ku jiraan ayagu ka bilaaba uma fil aytaami agoomuhu fiirina agoonta dad baa xoolo u hayo xoolahoodii haya marka dadka xoolahooda haya ayuu wuxuu fiirinayaa bal siday u maamulaan iyo wixii qaadigii hore u qorna uma fi luqadati baadida waxyaalihii baadi ahaa oo yaalay meesha ayuu fiirina waqafka waxyaalaha marka asaga hortiisa ooli jiray oo meesha yaallay waxyaalaha hore ka aamusi maayo waa fiirinayaa wixii qaldan waa saxsax wixii qaldan waa saxa hadda marka sidii wax loo xukumi lahaa intaas waxa weeye suldaankii markii horeysay ee qaadigii markii horeysay cayinidiisii waxyaalihii laga rabay majliskiisii waxyaalaha noocaas oo labadii nin marka la falgalkoodii baa hadda la galay dadkii is dacweysanaya see dacwadooda loo kala bixina faslu إذا ادعى الخصم في صفة القضاء فصل كاس سيدا وحلوك الحكم منها إذا ادعى الخصم كيدو ده يدو شكت دعوة غير صحيحة صحيحة أنا هين لم يسمعها من اللي سنة دعوة شروط دي دي ما أنا ميستر شيء أو شيء أنا هاي شيء أو تلمامي كرانا ما شيء معين أنا ما نين كان هيبل مرة كلها هاي مرة كلها يسوي تلمانتي دي ما هي ولا سعو لا دعوه دعوه لا قلي ماي كينا لو وعي ماي وحنا لو وعي ماي دعونا لا قلي ماي خلي سعو لا لم يسمعها ما بدغيستو marka ugu horeysa wuxuu dhageysanayaa waxa weeye oo ninka kale uu wacahayo wax kala gar qaadahayo waa dacwo saxiix oo ninkan wuxuu sheeganayaa waa inay tahay dacwo oo shuruudeedu dhammaystiranta gadaal buu ka taataaban doonaa dacwada وإن كانت صحيحة هدي أي تهي دعوة وشيكتي قال للآخر كي كلا وحينا ما تقول محاد كلا ومغليس هذا الكلغوي wax lagu soo jeediyay ka jawaab fayda aqarra haduu ogolaado lam yahkum alayhi ma hukuminahay illa bi talab al mudda'i wixii warintiis waxa way uu leeyahay hay ma ku xugmiya ee xugmi aw ku xug wayda ankar haduu aduu ila iska dhaaf waxba hay xugmini waa ku qirsanaya maxaa rabta ee xugmiya wixii iga qaad waa uga qaadahay haduu iska aamuso xulay ordayga tag فإذا أنكر هدو إنكره فإن لم يكن هدوسا أسقنا للمدعي كان وحشيغانا بينة مرخاتي فالقول قول كلا أقبلها يقول المدعى عليه ميتك وحلو شيغانا يقول كسيوي بيمين دارتس نينكي مدعي هوا شيغتا وحي دعودي سوا صحيح لكن مرخاتي ما هش ميتك كلو دارنا ولا يحلفه إلا بطلب المدعي مدعي منه دل بدن ما هانه سكلا نو دارنا نين كان مدعي هوا وحشيغانا هدو يرا إي داري وهو دارنا hadduu iyo dhaar uusan oranna wuxuu leeyahay orda baxa marka iga tag markhaatina ma haysto ninkii inuu loo dhaariyana ma dalban wax loo wax loogu wax loo lagu kala xugmiyo weli laga gaarin wuxuu leeyahay baxa iga tag iska tag waxba kuma lahayn ninkii haye fayanimtanaca hadduu reebtoonaado minal yamiini dhaarti kii wax lagu sheeganahayey ayaa la dhaaro dhaartii buu diiday anuu ma dhaaran karo هدها على المدعي مدعي وكعلنا يا وحلي أضو دارو أسو دارن واي فإن حلف هدو دارتو استحق ومضنا هدو مركب مدعي دارتو كيبا دارتي كعاجزي وديدي سقيبا لغو علي ودارتو واسينا وإن امتنع سنة هدو ديدانا دارن ما ينا دارن ما يأي نقطنا صرف وما والليحين يا إدافو لي صعب ماشي محكمة دكبحها مشغولين شغاك على قبسنا هي أرض الصعب نكون دارن ما وإن سكت هدو آمس المدعى عليه مدعى عليه آمسي مركي وحلو شكتو لي دارو اسك آمس فليقول له هكو يراه إن أحببت هدا ربت إن أج اه إن أجبت هدا أجبت فذاك هدا دارتد ودارتا لغو سو جيدي دارتا أرنتو انت كل ما نيسايو وحبا لغو مالي واسك تغيسا وإلا هدا ريالينا رددت اليمين عليه دارتا نكاسا وعلينا يا أمر دارو أمر نكاسا وعلينا واسك آمس دارن مكة dhaaran mahayana ma oran waa iska aamuso hadduu iska aamuso waxaa leeyahay haddaa dhaaran weyda ninkaana lagu celina fain lam yujib markaas hadduusan ajiibin oo uu iska aamuso waxna waa loo kala bayaanay ninka waxaa laga yaabaa aqoon darra inay hayso wax laga rababa uusan aqoon dhaaro markii la yidhi uu iska aamusay oo qaab uu dhaartay waxba aqoon marka waxaa leeyahay dhaaro haddaa dhaaran weydana ninkaasaa lagu celinaya waxbaa loo bayaanina فإن لم يجب مركز دوسن أجيبين ومركز جواب ردت اليمين على المدعي بالغو علينا فيحلف وداران ويستحق وحي ومضان ماشاس مركز بينو كان صدي مدعي عليه مدعي وحو كحلا بينو كان صدي أما كيوا دارتي كعاجزة أساقا دارتي أما وقفت سدح لاس مسألة أفراد بقى ماشا كما قنا أيضا وحوي علم القاضي وإن كان القاضي قادو يعلم هدو قادو هدو يعلم كي وجوب الحق حق إنه واجبي أي أوجي isaga laftiisuba waa og yahay waaqicadaani siday u dhacday oo ninkaan markuu xoolaha ka qaadanayo ogaa markuu dhaawacan u geysto ogaa wixii oo dhan waa og فإن كان في حد هدوية من حد في حدود الله تعالى وهو الزنا والسرقة وال والمحاربة شفتينتي ومحاربات نينك جديدك جوكسنا هي والشرب عبدي وحيالا نوعا سامر لغو مرخاتف نينك لغو سو قبطي قادون هو أغا لم يحكم به حكم منه waxyaalahan musaahale iskaga dhisan yihiinoo in markhaati ku cadaado iyo inay shubha meeshaasi ku jirin waxyaalo badan in la ogaada la rabaa suldaanku ma gelay waa ogeed adigu waa suldaano iska dhaaf u leeyahay ogaalka وإن كان في غير ذلك وحن ساسهين حول الله يسكو هايستي وحس دي أي تهي حصل حاكم كينو أوجي هي حكم به وحكمنا علم يسوق حكمنا علم يسوق حكمنا وإذا لم يعرف هدوسنا قون حاكمك قاضي لسان الخصم منك دودها يلقديسه رجع فيه وحو لابنها إلى عدل نن عادله يعرفه يقانه لقداس بشرط أن يكون عددا وأن كوحيهين يثبت به ذلك الحق حقا سوك سبنانه حقا أنت كمر خاتفور إلى هيدا وكلا وننبو كينها يا ونن كان لقدي ستقانو مركاسا وحي الله فسيرا مركا ترجمانكو هل لنا كلي سدون نغضو وحا سورة قال ننكي وحي وإنو وحكا لكردقو سيكا لأوليحيو عدد بالغسو دقا وحالي عدد كي ناسي انتي نانا دقايستي هبلنا هفسيرو اه وحي وهبل قلدو توسية ورقي حقا كم مرخاتي فوري لها سقادقي ترجمان ونقنا لكن هل ترجمان كلجيس ماشو كحم يعني وحبو بدلا يا ماشو وروانا وحبو سلافين كرا هالنين هذا نواس عدد إن النقدان وإذا حكم هدو حكمية بشيء وحو فوجد النص النص وهلو أو الإجماع إجماع أو القياس الجلي قياس موقتة واضحة بخلاف خلاف كسنو يعني غضو وبرنا ما أنت وحبو حكمية مسألة قرصونات بصوب حضي نص بالله كان حكم كيس كهر إيمان هي إجماع علماء الجري قياس جلي وخسا خلاف سي هي وعرين دمر كساس أي نقطة وحلي حكم كما الهي الآن قاري نص كاسو خلاف سي هي واجبي qaadi kale xukunkiisuna sidoo kale weeyo asagana haddii la isku qabsado nas iyo ijmaac iyo qiyaas jeli uu khilaafsan yahay waa jabina naqadahu waa burinahayaa buu yidhi wuxuu leeyahay xukunkaas xukun jiray ma uusan ahay ولا تصح الدعوة إلا من مطلق التصرف dacwadu kama ansaxdo hadda dacwadii shuruudeedii baa lagu soo galay dacwadu ninaa mudlaqu tasarruf ahayn kama ansaxo mudlaqu tasarruf haddee sabi iyo madnuun iyo safiih iyo kuwaasi dacwo ma sheegan karaan weligoodii baa imaana marka ninka wax sheeganayo dacwoonahayo shuruuddaasaa laga raba walaa tasixu dacwa almajhuuli shay majhuula in la sheegta ansixi mayso ilaa fii masaa'ila masaa'il maahane min hal wasiyatu wasiyadu ay ka mid tahay waxyaalihii majhuulku ansaxayay maalan wuxuu yidhi ninkaan hal maru ii dardaarmay maradiina lama bayaanin marka waxaa leeyahay maradii hadda ka bacdaa bayaankeedii wax la raaraadinahayaa ama hadhowtadii markii horeysaba hal maraan u dardaarmay ninkaas inuu yidhaahdo majhuulihi waa bannaanayd marka majhuulkaasoo kale waa sheegan karaa laakiin wixii aan saas ahaynoo waxbaan ku leeyahay waxbuu ii dhibay waxbuu iga sameeyey wax majhuula lama rabe wax mucayana hal maalan shaygii baa la wadaa neefkaasuu iga haysta neefkii waa kan bannaanku yahay وإن كان دينا هدو دين فإن ادعى دينا دين هدو شيقته ذكر الجنس جنس وشيقه هي لعقته الصومالي بقى هي قدر كيدو انتاسع هي صفة ديدو نوعاس هذا صفة كلا دوانت هي لعقها كلا دوانت هي مثلا ذهب بوها ذهب وججب بوها ما يميتش لمان وسما يسم بوها أو عينا marka qadarkiisa sifadiisa wax lagu garan karo sheeganay waa inuu sheega uu sheeganayo shay bayaanay أو عينا عين بو أيو شاكتي يمكن أو سورة قليها تعيينها إن لعينها أي سورة قلتها أي عينها وعينها مثلا وقري قري هبل وصاص وميشا هبل كيالا وهبل حق كحيقو وهبل حق كحيقو وصاص قري آه مثلا وح وميشا جوغانا معها واحد معين لقد دقي كرانا معها مركز صفات كيسوشا ناف عريقة وانت عليك وحال سنة جرو أما لبا سنة جرة ومحوها نوع عاسة وقيمه سوساسي هاي صفات بكينا صفاتك سلام كوك meesha marka waxa la rabaa shayga uu sheegayo waa inuu cadeeyo sidoo ku cadeynayo shayga meesha hortiisa taagan deyn buu ahaay lacag bay ahaay sifaadkii wixii uu sheegay nuuceedii shay macayna ayuu ahaa sifaadkiisii u tilmaamo sifaad si fiican loogu garan karo sheegay hadhowtee ninka markhaatiga noqon raba waxaa laga rabaa inuu sifaadkaas waafaqo ayaa laga rabaa marka inuu bayaaniyaa laga rabaa wax aan bayaansanayn laga aqbali ma wax aan bayaansanayn waa midii hidaayata uu lahaa haddii dacwadu ay noqoto dacwo aan ansaxayn wax ka aqbali maayo dhegaysan maayo midkuu lahaa فإن أنكر المدعي عليه كي وحلو شيكته هدو إنكره ما ادعاه وحو شيكته صح الجواب جوابته وأنصح وحلو واحد سوشيغا يقول ملح وكذا إن قال دو لا يستحق علي شيئا وحو يقول لي يا مجر التنواسدوك فإن كان المدعى به شيء قال شيء أنا عينا عين هدوية في يد أحدهما متكود عنت تكجرو نافك نبا وطنين كلام نافك أنا إذا حيستا فالقول قوله قولك سوي بيمين دارت أنا دي مرخاتين لوايو متك عنتك وهي على دارين مدعى عليه وحل يرهذا مدعي وحل يرهذا من يخالف قوله الظاهر سيدا موقته هو خلاف سنيا سيدا نبا شيء هايستا سوى حلو شيء نكو هايستا أنا علي marka waxa waadax inuu ninkaas daahirka waa khilaafsan yahay waxaa la rabaa marka wax bayinaha wax u cadeeya inuu helo ama wax adag uu helo ama iqraar hadduu waayo kan kala la dhaarin fain kaana fii yadii maa gacantooda ku jira neefka iskula dhegan yihiin ayagu iskula dhegan ay sheegii la yimaadeen qaadigii hortiisa xalafaa waa dhaaranhayaan markhaatina waa la waayo wajucula baynahuma nisfayni labaa loo kala barahayaa ma garanayo ad waxaa isleeyahay xadiidka oo waa loo kala barahayaa ama xadiidkii waa loo qurcaynahayaa ka raajixsana kulliba waxay u baahan tahay in xadiid ahaan loogu laabto waa loo kala barahayaa labadoodii labadaba inta la dhaariyo ومن له حق نك حق لي على منكر إن إنكرسن فله أن يأخذه نقاط الليل مما لي حوليس بغير إذنه إذا أنتس نك نك وحمو كلي حوليس يوم مالك الدقم بو هلا بقول شلم بقول هاي بقول كي إنو كقاط وأو صورك لكن آه وحال رحدو تين إنيسن شدة يشوف بركعين بمشي لغر مسألة الظفر بيرهدانو masalada dafriga waxa weeye wixii asaga ka maqnaa ayuu meel ka helo marka uu ku guulaystay marka inuu wixiisii ka qaato waa u suuragal